Golaha wasiirada ee maamulka la baxay Jubbaland ayaa shalay magaalada Kismaayo ku yeeshay shirkoodii caadiga ahaa waxaana shirka gudoominayay hogaamiyaha maamulka la baxay Jubbaland Axmed Madoobe war-saxaafadeed ka soo baxay kulankan ayaa lagu sheegay in maamulkaasi uu cambaarinayo shirkii ka dhacay Muqdisho ee u dhexeeyay hoggaanka dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada qaar waxaana lagu sheegay inuu baalmarsan yahay dastuurka u degsan ee ay ku dhaqmaan bayaan kale oo xalay ka soo baxay shirkii muqdisho ayaa lagu sheegay inaanay dhinacyada ka qaybgalay shirkaasi maamul jira u aqoonsanaynin maamulka la baxay jubbaland ee haatan ka jira kismaayo dowladda federaalka oo hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ee fadhigeeda yahay magaalada muqdisho iyo maamulka la magac baxay jubbaland ee ka arrimiya magaalada kismaayo ayaa marba marka xigta cirka isku sii shareeraya xurgufta iyo xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa labadan iyadoona midba midka kale uu sheegayo inuusan aqoonsanayn